Degmada Qardho ee xarunta gobolka Kaarkaar ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan afartan iyo lix arday oo baratay cilmiga diiniga sida siirada Nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo kitaabada fiqiga isla markaana ka aflaxay Machadka Alqalam. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iskuulka, bahda waxbarashada degmada, waalidiin, ardayda qalinjebinaysay iyo marti-sharaf kale. Cabdulaahi Jaabir Xasan oo ka mid ah maamulka Machadka Alqalam ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda iyo heerarka ay soo mareen.
xafladatan maanta sida horey loo sheegay waxa ay daaran tahay dafcadii shanaad ama qaybtii shanaad oo ka qalinjebinaysa macadka alqalam farciisa qardho ardada aan maanta xafladooda u fadhino uun sagootinoonin oo qalin badelanaya waa dafcadii shanaad oo qaybta qardho ka qalinjebinaysa waxay isugu jiraan ardadaasi wiilal iyo gabdho sida aad hortiinnaba ka muuqanaysa ad aragtaan ardadaasi cadadkooda ama tiradooda horeyna waa loogu dhufta carabka afartan iyo lix arday bay ka kooban yihiin afartan iyo lixdaa arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaynu maanta sagootinaynaa waynu u sagootinaynaa inay marxaladii labaad oo cilmiga oo heer jaamacadeeda ay u gudbaan iyaga oo soo dhammeeyey cilmiga sharciga luqa alcarabiya calaa mustawa hanawi ka soo gudbay ardadaasi waxaanu kula dardaarmaynaa marka koowaad awalan marka ugu horeysa iyagoon shay kala intaa la gaadhin horta inay niyada saxaan maxaa yeeley nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa inama alacmaalu binniyaat wixii niyad loo keena ayaa wax meel gaarhaya oo soconaya marka inay niyadooda saxaan marka labaad cilmiga ay barteen oo ilaahay subxaana wa tacaalaa makamiyey inta ay mustawahoodu yahay waxaan kula dardaarmaynaa aan ku dhiirigelinaynaa ardadaasi inay sii gudbiyaan oo ay gaadhsiiyaan laga bilaabo naftooda ay ku dabaqaan ahaalidooda iyo guryahooda ay muxuu ahaaye ku dabaqaan muslimiinta guud ahaan gaar ahaanna soomaalida iyo deegaankaay joogaan inay cilmigaasi gaadhsiiyaan qaar ka mid ah culimadii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka machadka alqalam iyaga oo dhinaca kale ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga diiniga ilaahay subxaana wa tacaalaa nicmooyin fara badan buu inoo galay sidaa la qur-aanku ku leeyahay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaynu isku dayno nicmooyinka ilaahay subxana wa tacaala faraha badan inoo galo inaynu tirino ma koobi karno waxaana ugu horraysa nicmooyinka qaaliga ilaahayna siiyey uu bixiyey nicmatulislaam waaliimaan qof kastooo muslim waxaa loo baahan yahay nicmooyinka ilaahay subxana wa tacaalaa iimaanku ugu horreeyo islaamnimada ugu horrayso inuu ilaahay ugu mahadnoqno subxaana wa tacaala waxaa jira dad badanoo maanta nicmada haysan nicmadaasin ku fadhinaa meeshana waa ilaahay subxana wa taala fadligiisa weeye walaalayaal hadda wixii dardaar ahaa culimmada soo jeediyey waxaana ugu muhiimsanaa cilmigaynu u soconno inaynu baranno ilaahay subxana wataala kitaabkiisa sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam oo tadbiiqinno waa wada ogsoonnahay ilaahay subxana wa tacala markuu ka hadlayay dadka saddex qaybood baa loo kala qaybsamay qayb waxaa weeye waa qayb cilmiga baratay oo aan ku camalfalin waa dadka yuhuudda ah cilmigii waa yaqaani lakiin se kuma camalfalaan kuwana waa kuwa kiristaanka ah ilaahay subxana wa tacala cilmigiisa ma bartaan marka waxaa loo baahan yahay innaga oo dhexda ku jirna cilmiga inay baranno kuna camal falno bani aadamku hadduu amar amarada ka mida xaqiijiyo waxa dabeecadiisa ah oo yool yoolalkiisa uu gaadho in uu farxo oo yoolka uu xaqiijiyey ama hadafka uu gaadhay uu natiijada uu ka keenay inuu ku farxo farxaddaas baan maanta la qaybsanaynaa macallimiintii iyo waalidiintii iyo ardayda gabdha iyo wiilalba leh ee maanta hadafkoodii koowaad ee heerka waxbarasho xaqiijiyey ee gaadhay